magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa lagu soo gebagabeeyey carwada bandhigga waxsoo saarka kheyraadka badda ganacsatada kalluunka ayaa soo bandhigay sida ay uga faa'iideysteen kalluunka bulshadana ay uga iibiyaan micaad cabdulaahi deeriye agaasimaha wasaaradda kalluumeysiga xeebaha somalilan oo ka warbixiyey bandhiggan ayaa bogaadiyey sida ganacsatada ay uga qayb qaadanayaan bandhiggan waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan ganacsatada jamhuuriyadda somalilan ee ka ganacsada waxsoo saarka kheyraadka badda jamhuuriyadda somalilan ganacsatada oo halkan ku soo bandhigay muddadii labada cisho ahaa ee ay noo socotay carwadii waxsoo saarka kheyraadka badda jamhuuriyadda somalilan ku soo bandhigay kheyraad kala duwan oo baddeenna laga soo saaray dhammaantood aad baan uga mahad celinayaa sidii dadaalka badan iyo juhdiga badan ay u geliyeen inay ka soo qayb galaan carwadan bulshadooda iyo dadkoogana ay u sameeyaan qiimo nibis macquulo aad u wanaagsan sidoo kale waxaan halkan ugu mahadnaqayaa dhammaan marti sharafta iyo dadka bulshada ku nool magaalada hargeysa oo si wanaagsan oo qurux badan ugu adeegtay ugana qayb qaatay socodsiinta carwadan muddadii labada cisho ay socotay carwadan intii lagu guda jiray ama labadii cisho ay socotay waxaa ka soo baxay ribood aad u qurux badan oo wanaagsan oo tilmaamaya halka ay marayso iibka khayraadka baddeenna iyo dadkeennu fahanka ay ka qabaan iyo sida uu yahay muddada labada cisho ah ee carwadani socotay ka wasaarad ahaan wax badan baanu ka faa'iidnay ganacsadana wax badan bay ka faa'iideen bulshaduna wax badan bay ka faa'iiday waxaan filayaa in carwadani ay noqon doonto sidii qorshaha sida qorshaha noogu jirta aanuna qorshaynay insha allahu tacaala in sanad walba sidaan hore u sheegnay furitaankii shalay inay sanad walba qabsoonto oo ay ka soo qayb galaan dhammaan mar walba kalluumaystada iyo jamhuuriyadda somalilan wasaaradda kalluumaysiga somalilan oo qabatay bandhiggan ayaa ujeedka laga leeyahay waxay tahay in ganacsatada lagu dhiirigeliyo ka faa'iidaysiga kheyraadka badda